wasiiru duulaha wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo maantay warbaahinta kula hadlay goobta raashinkaasi lagu soo bandhigay ayaa sheegay in raashinkani uu yahay mid hallaysan islamarkaana dib loogu celin doono shirkadii keentay dalka dabcan markaan eegnay raashinkan kontaynarada inta la dejiyena kontaynarada lagu celin doonaa kontaynaradana dekedaa lagu celin doonaa kambanigii keenay ayaana laga rabaa inuu ama meeshuu ka keenay ku celiyo ama meel kale oo maxaanku idhaahdaa ama lagu gubi karo ama si kale loogu loogu loogu ilaalin karo in la geeyo laakiin annaga wasaaradda arrimo guud ahaan mas-uuliyaddaas kuma hayn karno magaalada dhexdeeda iyo bakhaarada midna sababtoo ah khalad baa ka dhici kara si khaldan baa qof u isticmaali karaa ama wax badan oo isdabamarina dhici karaysaba oo arrintaasi keeni karta inay dhib ka yimaado sidoo kale wasiir xidig ayaa xaqiijiyey in raashinkani uusan ahayn mid dhacay hase ahaatee biyo ay soo gaareen isagoo uga mahad celiyey dowladda masar oo raashinkani deeq ahaan u soo dhiibtay soomaaliya wuxuuna baaq u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala waddanka soomaaliya in ay raashinka ay keenayaan ama dowladaha samafal ahaan u gargaara soomaaliya in ay hubiyaan raashinka ay soo dirayaan mar kale waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dowladda masar iyo shacabka masar waa mahadsan yihiin cillad iyaga ka timid ma aha waa cillad ciddii wax loo soo dhiibay ka timid raashinku ma dhicin expire ma aha laakiin biyaa galay biyuhuna waxay ku galeen ciddii soo qaaday iyo muddadii uu broseska ku soo jiray intaa ayaan rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa haddii alle waxaan u soo jeedinaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladaha deeqda bixiyaba waxa ay keenayaan inay hubiyaan cidda ay u soo dhiibayaanna hubiyaan broseska uu ku imanayana ay hubiyaan oo wax nadiifa oo dadka soomaaliyeed u cuntami karaya ay keenaan taana waa ka codsanaynaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig ayaa ugu dambayntii faray hay-adaha amniga inay xaqiijiyaan raashinkani inuusan u gudbin gudaha laguna celiyo shirkadii keentay dalka waxaan rabaa hay-adaha amniga booliiska iyo gobolka banaadir iyo cid kasta hantidhowrkii qaranka waa joogaa wakiilkii waa joogaa mas-uuliyiintii ka mid ahayd waa loo dhan yahay in la wada arko goobjoog loo wada yahay mas-uuliyaddaasina lagu wareejiyo ciddii mas-uuliyaddaa lahayd ee keentay waddanka khaladaadkuna ay xaggeeda ka dhaceen dabcan daamijka iyo cidda maaragtay mas-uuliyadda qaadi doonta iyo taas procedure kale leedoo la mari doona lakiin raashinkan waxaan rabnaa inaan xaqiijinno saad indhihiis idin ku arkayseen ma aha raashin dadka soomaalida ay cuni karaan dadkii soomaaliyeed ee sugaayana waxaan rabnaa inay indhahooda ku arkaan inayna ahayn raashinkaas nagana sugaynin dabcan wixii kale yimaade si fiican u yimaadana waan waan waan kala qaybgelin doonaa haddii aan la yidhaahdo
axmed xasan colaad v o a muqdisho